qaar ka mida ciidamada difaaca buuhoodle ayaa digni inuu diray cid kasta oo dhibaato ku ah ammaanka gobolka cayn waxaanay ugu baaqiin bulshada in laga feejignaado horgalada u shaqeeya somalilan waana kuwan qaar ka mida ciidamadaasi oo ka hadlaya xaalada gobolka cayn ka hadlaya yuusuf xasan cabdulaahi diriye weeye waa ciidamada gobolka buuhoodle ka howlgalaa la yidhaahdo falayskood waxaa weeye waxaan u sheeganaa cuqaasha iyo dhallinyarada iyo waxgaradka buuhoodla jooga waxaan u sheeganaa qof somalilan ka socda ama waxaan kuhi dabadhilibtir halkan ma imaan karo gacan baanuna wax kaga qabanaynaa haddii lahayd ma waxaa ka shaqaynaya wanaagga iyo waxaan ku idhi wada noolaanshaha na waxaanu ku nidhi waanu soo dhawaynaynaa waxaan u sheegayaa dadka reer buuhoodle waxaan u sheegayaa anugu somalilan wax ka socda ama hor socda inaanu gacan aanu kaga qabanano wax
ciidamadan geediga islam ee geediga ku ah puntland iyo iyo maamul geediga ku ah inaysan aysan naftooda beenu sheegin